bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal idinlahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka xulashada daljir barnaamijka xulashada waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta caalamiga ahi goolis waana maalinimo isniin ah labaatanka bisha saddexaad labada kun iyo toddobiyo tobanka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cabdulaahi xaashi qoob deero oo ka hadlay xaaladaha abaarta deegaanada puntland oo uu sheegay inay aada uga sii darayso guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka karkaar faadumo cumar oo sheegtay in ay gurmad u fidiyeen dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ee ku soo hayaamay deegaanada hoostaga gobolkaasi karkaar gaar ahaan magaalada qardho wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo dhallinyarada oo sheegtay inay biri qaban doonaan shirweyne ay isugu imanayaan dhallinyarada puntland dhallinyaro iskood isku xilqaamay oo samaynaya gurmadka abaaraha gudaha magaalada boosaaso wasaaradda dhallinyarada iyo shaqada iyo shaqaalaha oo biri qabanaya shirweyne ay isugu imanayaan dhallinyarada qodobada iyo qodobo kaloo door hayaa dhegaystayaal barnaamijka ku dhegaysan doontaan ha yeeshee aan ku horumaro warkii oo qayb ka ah barnaamijka wariye maxamed laki ayaa diyaar u ah mahadsanid xuseen madar bismillaahi raxmaan raxiim wararkii laga helaya madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegay in marxaladihii ugu dambeeyey uu maraya ku dhawaaqista golaha wasiirada la filayo in maanta gelinka dambe la shaaciyo waxaana heegan ku jira warbaahinta iyo dadka soomaaliyeed ee maalmahan dhowraya dhismaha xukuumadda cusub ee la wareediyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in liiska golaha wasiirada uu yahay mid diyaarsan iyadoo lasoo gabagabeeyey dhammaan wixii wadatashiya ahaa ee madaxda dowladda ee ku aadanaa waxgaradka wejiyo cusub ayaa kusoo biiri doona golaha wasiirada kuwaasoo noqon doona dad qaarkooda aada loo yaqaano xilal wasiir ahaynna soo qabtay waxaana tirada golaha wasiirada ay noqon doonaan ku dhawaad shan iyo labaatan wasiir waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan dhowr ra-iisul wasaare ku-xigeen madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha oo saddexii maalmood lasoo dhaafay haystay ama ka hadlayay arrimaha ku aadan soo magacaabista golaha wasiirada ayaa waxaa lagu guda jiraa in maalmaha soo socda ama maanta gelinka dambe lagu dhawaaqo madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed cabdi xaashi carabey oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheeganay jirin khilaaf ka dhexeeya xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug sidoo kale wuxuu tilmaamay in xildhibaanada galmudug aysan khilaafsanayn ayna diyaar u yihiin inay si wada jir uga qayb qaataan howlaha doorashada madaxweynaha galmudug sidoo kale waxa uu sheegay in doorashada madaxweynaha galmudug ay sida ugu dhaqsiyaha badan dhici doonto ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa xusay in galmudug ay diyaar u tahay dib u heshiisiin ka dhacda gobolada dhexe baabgacmeed ayaa lagu weeraray xalay fiidkii hoyga magaalada jowhar uu ka degan yahay nabadoon sheekh muuse oo kamid a odayaasha sida weyn looga yaqaano magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabelle qaraxaasi bamgacmeed waxaa ku dhintay mid kamid ah ilaalada nabadoonka halkaa sidoo kale dhaawac uu soo gaaray ruux kaloo ka tirsanaa ilaalada nabadoonka nabadoon sheekh muuse oo kamid ah odayaasha wax ka dhisay maamulka hirshabelle fadhigiisuinaya magaalada jowhar ayaa haatan xaaladiisu ay tahay mid caadi ah ciidamada ammaanka magaalada jowhar ayaa tay goobta wax ka dhaceen waxayna sameeyeen howlgal aan wax natiijo ah kasoo bixin maamulka galmudug ayaa sheegay in dhowaan maxkamad lasoo taagayo magaalada cadaadada lagu soo taagayo rag watay gaadiid ay saaran yihiin walxaha qarxa laguna qabtay duleedka magaaladaasi guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casiir ahna kusmaa madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlaya magaalada cadaado ayaa sheegay in maxkamad lasoo taagi doono laba dhalinyara oo lagu qabtay howlgal laga sameeyey duleedka magaalada cadaado xilli ay gaari ku wadeen waxyaabaha qarxa sidoo kale guddoomiye cali gacal casiir ayaa tilmaamay in galmudug ay si cadaalada u maxkamadeyn doonto dadka lasoo qabtay laguna eedeeyey inay filal lidiga kuwa amniga ay ka wadeen deegaanada galmudug ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda gaana nana okuvu ayaa magacaabay wasiiradii ugu tiro badnaa ee qaaradda africa madaxweynaha ayaa magacaabay gole wasiir oo ka kooban konton iyo lix wasiir konton wasiir ku-xigeen iyo afar wasiir wasiiradan ayaa wasiirada ugu tiro badnaa ee abid soo mara qaaradda africa dadka ku nool dalka gaana waxa ay gaarayaan labaatan iyo toddoba milyan oo qof wasiirada uu soo magacaabay ayaa u badan xildhibaanada baarlamaanka dalka gaana madaxweynaha ayaa sidoo kale difaacay wasiirada tirada badan oo uu sheegay inay yihiin kuwo muhiim u ah dowladiisa waxa uu sheegay in shaqo la-aan ba-an ay haysato dhalinta dalkaasi ayna tahay wax laga walaaco akufu ayaa intaa ku daray inuu samayn doono xafiis baaritaan ku sameeya musuq maasuqa ka jira dalkaasi gaana warkii koobnaa oo qeybka barnaamijka xulashada daljir waa naga intaa dib idinku celiya barnaamijka oo faahfaahsan iyo xuseen madan mahadsaned laki adeegga waa'ikan waa adeeg u sahlaya macaamiisha in ay ogaadaan macmiilkii ay waceen ee uu ka dansanaa mobilku ama aan la heli karin marka uu daarto ama uu hawada dib u soo galo garaac xidig boqol siddeetan iyo shan xidig sagaal eber xidig afar gees haddii markii hore ee aad wacday kugu yidhi waa dansan yahay ama uu kuu muujiyey calaamad sheegaysa in aan la heli karin qofka aad wacday adeega waa'i kan oo ah mid fursadda wada xidhiirka dahab ka dhigaya macaamiishana isku haya had iyo goorba waxa uu si qoraal massage ah kuugu soo dirayaa marka uu daarto taas oo sheegaysa in hadda macmiilkaasi la heli karo waana mid ka mid ah deeqda goolis ugu danaysa dadkeeda waayo goolis waxa ay had iyo jeer danaynaysaa in dadkeedu yahay mid isku duuban oo had iyo goor isheli kara iyo dalkeeda oo nabad lagu noolaado goolis waa hooyada isku xidhka bulshada soomaaliyeed goolis waa hoggaanka isgaadhsiinta dalka aan ku hormaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha cabdulaahi xaashi qoob deero ayaa waxa uu sheegay inay ka sii darayaan xaaladda abaareed ee deegaanada puntland isagoo sheegay inay intaa u dheer tahay cudurka shubanbiyoodka oo goobaha qaar ka dilaacay wasiir ku-xigeenku waxa uu sheegay in goobo badan ay geeyeen gargaar ha yeeshee ay jiraan weli dad dhibaataysan sidoo kale waxa uu sheegay inay direen gurmad caafimaad oo la gaarsiiyey goobaha ay xanuunadu ka jiraan
madar iyo dalkiis labadaba waan isalaamaya iyo wariyayaasha dalkiis sida wanaagsan ee abaaraha ay ay maaragtay ugu ugu maaragtay ay uga howlgelayaan xogteeda u raadinayaan marka horta waan imahad celinaya xaaladda abaarta puntland maalinba maalinta ka dambaysa ee saddexda sana abaarta jirtay waa kasii daraysaa ay xooluhuna hadda waxa weeyaan xaaladoodu waxa weeyaan hadeed gaadhaamaa la yiriyo dhalbaya meydkooda facebookyada iyo social mediaha iyo idaacadaha iyo daadsan dadka soo xarooday oo buuxiyey goobaha kala duwan ee gobolada iyo degmooyinkana iyadana hadeed waa loo wada joodaa waa war indhaandhaama iyadana dadaalka dawladda ee shacabka ay wadaan waxa weeyaan iyadana waa loo jeedaayo hadii biyodhaanka soconaya deegaanada kala duwan ka soconaya wixii shacabka lagu aruushoo la geynayo wixii hay-ado ama ha ahaadeen ama tarasha hay-ad ay keenaan oo la geynayo laakiin waxaasoo dhan waxa weeyaan wixii way soo dhaaftay oo waxay soo gaartay kala kaxamahay soo gaartay oo xoolaha dhimanayay dhirtiina horey udhimantay hadda xooluhuna waa dhimanayeen haatan dhimashada dadka ayaa cabsi weyn weyn laga qabaa oo hadda dad badan hadeed shubanbiyoodka iyo cudurada noocaasa baa laayay oo ay waday abaaruhu baa laayay dadaalkeeda waxaa kamid a inay timamo caafimaad ay deegaano kala duwan u dirtay inay maaragtay timan caafimaadka xoolaha ah ay deegaano kala duwan u dirtay inay biyodhaanka qeybo kala duwan u dhigtay inay booyadihii gaday oo iyadana degmooyin kala duwan loo diray waxaas oo dhan oo dadaala way socdaan laakiin xaaladda abaartu madarow saan kugu soo koobo waxa weeyaan kalaxmahay soo gaartay aada bayna maaragtay u adag tahay dhirtiina waa dhamaatay waa qalashay xoolaha neefreefka ka nool waxa weeyaan geed buu kardaadubayaa qalalan geedka calooshuu ka mudayaa geedkaasna xoolihii markaas iyadana dhib buu u geysanayaa ma intii ka hartay marka allaba waxaan weydiisanaynaa mar kasta ilaahow adan ilaahowna samanto bixi adaan samanto bixin kare
waayahay wasiir sida aad sheegtay marba marka ka dambaysa way isisii taraysaa xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada puntland iyo soomaaliya inteeda kale waxaa jira dad soo hayaamay oo deegaano badan usoo hayaamay iyo dad soo hayaami waayey oo iyagu wax ay kusoo guuraan oo iyagii xoolahooda ay kusoo rartaan waaye oo iyaguna meeshooda ku taag daran sida aad sheegtay oo aan la soconana cudurro ayaa dilaacay oo dadki ayaa hadda halis ku jira marka loo fiiriyo gurmadka aada wadaan ee dhinaca biyo dhaaminta ama loo fiiriyo dhakhaatiirta caafimaadkeed u dirtaan ma dabooli karaan baahidan saa'idka ah ee jirtay dhinaca abaaraha
ah maya lama dabooli karo lamana dhoweyn karo laakiin haddee waxaa layi wiil diraac ku dhashay udhashaahi waa wax kula qabe wixii la qaban karo unbaa la qabanaya wax allaaliya wixii la qaban karo dadaal shacab dawlad hay-ad wax allaaliya wixii la qaban karaa la qabanaya laakiin maya lama dhamaystiri karo waana xaalad aada iyo aad adag ka awood badan bini aadanka hadda jira xaalad ka aada awood badan weeye dadaal baa la badayaa
waxaa jira wasiir in hay-adaha samafalka iyo kuwa qaramada midoobay ay sheegeen in lacaga loogu deeqay dadka soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada puntland maxaa ka gaaray hay-aduhu waxyaabaha ay marka loo marka laga reebo gurmudka shacabka ay sameynayaan iyo culummada iyo dowladda lacagihii shisheeyaha ay soo dhiibeen ama ay yidhaahdeen waan ku deeqaynaa maxaa ka jira
lacagaha hesheeyuhu ay hay-adaha caalamiga ah ay ku ay ku dhawaaqayeen mid waxay ahayd laba nooc oo iskugu jirta waxay hayaanna waa ay jirtay oo aan badnayn waxay ka codsadeen beesha caalamka hay-adaha samafalkuna way jireen dabcan waxay hayeen wixii markaas ilaa xad waxay hayeen waxbaa naga soo gaaray waa iyaga lagu biyadhaaminayo waa iyaga maaragtay xoolaha lagu daaweynayo iyaga dadki lagu daaweynayo oo waa naga soo gaareen hase yeeshee waxaas waxa weye ma bahan dadkan alla ayay u baahan yihiin alla unbaa badbaadin kara bini aadamku tabartiisu ay yar tahay raxmaadka alla unbaa dadka kan wax ka qaban kara laakiin kulley waxa waa naga soo gaareen haddee waxa waxa lagu qabanaya xoogoodaba iyaga iska leh shacabkana iyagoona dadaalka u badan bay wadaaniin waa la wada dadaalayaa ilaahay baana ka baryeynaa inuu ilaahay naxariistiisa na siiyo degdeg noo siiyo allaan weydiisanayna dhinaca cudurada waxaa dilaacay shuban biyood deegaano badan ka dilaacay deegaanadaas soo tiri koobteen dadkasta ma la kulanteen
arrintaas horta wasaaradda caafimaadka ayaa si khaasa ugu xil saaran laakiin annaga wasaarad maamul baa nahay oo dee akhbaarta gobolada iyo degmooyinka way nagu soo dhacayaan iyo degmooyinku arrimaha shubanku way jiraaneen laakiin intii tabara m c hada iyo xarumaha tuulooyinka ku yaala inta waa lala tacaalayaa oo xogka xogkankahayna taa weeye maaragtay dadaal badan baana la wadaa ilaahay baana mada boogisanayna ilaahay inuu noo fududeeyo
waxaa jira dad badan oo soo hayaamay oo magaalooyinka soo galay oo xoolihii ka dhamaadeen maxaa loo qabtay kuwa
wallahi de waxaa loo qabtay wixii la gaarsiin karo ama biyo ama cunto waa la gaarsiinayey waa la dadaalayay laakiin wasaa marka hore kuu sheegayo waxaa kan si rasmi ah wax loo loo wada gaari kara ma aha sababto hadde ummadan alla quudinayay tamarta bini aadamku ilaahay u siiyey inay waa iska karagata laakiin kulley wax waa la gaarsiinayay laakiin waxaas wax ku filan ma lahan qofka xoolihiisu haysay waa qalanayay aanuu kacabayey maybu iibsanayay waa isku daaweynayay waxa weye cuntu kala baxayay dhar buu kala baxayay danihiiso dhan buu ku qabsanayay ma garatay waxaas dhan baa meesha ka booday
waxay u baahan yihiin dib u xooleyn iyo dib u maalgelin maadaama xoolahoodii kasoo dhammaadeen oo aysan magaalada oo ay garanayn soo degeen oo lasoo aruuriyey in biyo iyo raashin loo geeyo waxay sugayeen wax ka wanaagsan in loo sameeyo maxaa ma ma lagu tala jiraa in iyaga laftooda dib loo howlgeliyo
madarow hadda horta waad ogtahayo xataa mararka qaarkood xoola hay marro ay lacagii hayda keeneen oo yidhaahdeen xoolaha lagu gado waa waxaa loogu bedelay cunto iyo biyo iyo loogu bedelay sababtaa neef kii hadda la hayo gacantaada ku jiray baaba dhimanayaba horta neefkaa lamaba gadi karaba waagii ilaahay raxmaad raba raxmaad eeba keeno wixii waxaa laga qaban karo oo shacabku kaalada isku caawin jireen isku caawiyaan wixii waxu haraanin amaba dadka puntland taageera ha ahaadeen ama shacabka dhexdiisa ha ahaado waagaas sareedo iyo nin nool waagii la barwaaqoodaba hawshaasu waxay noqonaysaa mid saalax ah oo wanaagsan in la qabto laakiin hadda kii la hayay baa dhimanayaba aban cawsna uheli karin biyanoo heli karin baa waxaa aada uheli karin
inta badan waxaa loo gurmadka u badan yahay in loo ha dadka soo hayaamay loo gurmad loo gurmado waxaa jira dad aan soo hayaami karin oo aan soo guuri karin oo deegaano fog fog magaalooyinka ka fog ama aan dhaweynba degan iyaga kuwaas maxaa qorshaha ma la gaaray
kuwaasu dabcan anagu dadka la booyaamimayn qolabooba meesha ay joogto ama ha hayaanto ama deegaan rasmiga horey u degan a ku harto meeshooda unbaa talagal ku yahay in wax lagu gaarsiiyo laakiin dad hadda bawro loo diro lasoo qaaday male qofka inta shan neef u dhiman tahay meeshaas in biyo iyo wax lagu gaarsiin kara lagu gaarsiiyo ayaa siyaasada dowladda tahay ma garatay dadkana maantay iyaga kulligoodooda ayaan daran oo xaaladoodu ay adag tahay misena maantay waxaa hadda khatar ku sugan dadki u hayaamay ilaahay duqadarahayo gobolka bari iyo gobolka sarkaar iyo gobolka nugaaleed degmada ayl iyo dangaro iyo qeybo kamid ah dadkaas hadda xaaladooda iyada waxaa la moodaa inay tahay mid haatan si rasmi ah afka u kala qaaday waayo xoolihii hadeer bilbay biyo cabaal ku jiraaneen dhulkaasu aragteen bahar ma lahan ceelal ma lahan ceelasha ku yaallaa waa wax yar weeye booyadu waa ku yaryihiin waa dhul aada iyo aada maaragtay aada u fog waa dhul wadooyinkiisu xun yihiin dadkaasu waxaan leenahay soomaalidu inay dadkaasu u gurmadaaniin oo intii tabartooda loo gurmado dadkaasu ka kala yimid deegaanada puntland oo dhan waxaa kala reebin kilanka shanaad gobolada waqooyi ee la yidhaha somaliland goboladan koonfurta kaalkacyo galmudug arrimahaasu dadkaasu halkaasi hadda xaaladoodu way adkaa way adag tahay hadda xaaladoodu in badan oo kamid a hadda waaba soo guureenoo hayaa hor lay soo galeenoo wix baabuur markaas isbixin karay baabuurtii ay kusoo guureen laakiin hadda dhow iyo labaatan kun baa tagayoo hal boqol oo reer hadda ka badan kama soo guurin waxaa kaloo jira dad dadkii maatada ka soo celiyey iyadana gobolada qaarkood kusoo ceshay dadkoodii maatada ahaay dadkii halkaa u guuray marka waxaan codsanaynaa marka saxaafadda inay hawshaas si wanaagsan u maamusho oo waxay ka qaban karto ay tabartooda dadaal inay ka gasho laakiin xaaladdu aada bay adagtaha madaro waa hagaag ugu dambeyn marka loo fiiriyo dadka soo hayaamay ee haddana dib usii hayaamaya sida aada sheegtay dadkii aan goobahooda kasoo tegin gurmadka hadda socday dhinaca caafimaadka biyaha iyo raashinkaba ah maadaama raxmadda eeba keliya dadkani ay sugayaan oo gacan kastoo loo geysta aysan buuxin karin maxaad soo jeedin lahayd
waxaan soo jeedinaynaa in la iskaashado waa awoodda bini aadamka alla siiyey qofkii laba jeer waxaa heli karaa inuu mid bixiyo qofkii saddex jeer waxaa heli karaa inuu mid bixiyo qof kasta maantay inuu dadka walaalihiisa uusan waxba taageran waa aragteen siiyayaasha iyo waxa lasoo bandhigayo dhimashada xoolaha iyo dadka dhacay soomaaliya o dhan waa ujeedaan marka dadka soomaaliyeed dal iyo dawad meeshay joogaan inay isku naxariistaan irxamu man fi lardi yarxamakum min fi samaa wallahu wallahu wallahu caawna alcabdi ma kaana alcabdu fii cawni akhiihi waxaaso dhan waxaa weya nabigeena yiri in maarata laisku naxariisto oo nabigu wuxuu yiri isku u naxariisanayo maar intuu kaalmeynaya kankale ilaahay baa sigana kaalmeynaya meeshii wax laga soo saaro sadaqada laga soo saaro iyadana nabigaa sheegay wuxuu yii sadaqadu maalka ma manusqaamiso marka aan u gurmano walaalaheen dowlad iyo shacabba aan iska rabsano maantay waa badbaadi qofka walaalkaaya xaaladeenu qofka walaalkaaya in maanta la badbaadiyo oo loo gurmado oo biyo la gaarsiiyo cunto la gaarsiiyo daawo la gaarsiiyo ayaa ayaa ayaa maarata ballanteenu tahay madarow
adeega kunasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kunaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan ku naso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga ku naso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nasiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefonka haddaba adeegga ku naso ku naso oo ku nagow adeegga ku naso wasaaradda dhallinyarada shaqada iyo shaqaalaha ayaa waxa ay sheegtay in beri ay qabanayaan shirweyne ay isugu imanayaan dhallinyarada oo dhan arrinta ayaa kala xidhiirnay agaasimaha waaxda dhallinyarada deeqa jaamac ciise oo aan ugu horreyn weydiinay shirweynaha iyo waxa uu ku saabsan yahay
ataxkiman waan ku salaamaya adiga raadiya baahinta daljirba shirka aan qabanayno insha allah tomorrow bir subax waa shirweynaha dhalinyarada puntland wuxuuna ku saabsan yahay waxaa isugu imaanaya dhammaan dhalinyaro gaaraysa saddex boqol oo dhalinyaro iyagoo ka imaanaya dhammaan puntland iyo lagu casimay isteedyada ama gobolada kale ee soomaaliya sida koonfur galbeed hirshabeelle galmudug iyo federaalka oo muqdisho ah iyo jubbaland waxa- waxaana martigelisay shirka wasaaradda shaqada shaqaalin isboortiga iyadoo kaashanaysa eh, bahwadaagta ay yihiin kana caawinaysa wixii kharash ama ay wada shaqayn leeyihiin hay-adda marsacob iyo dalada dhalinyarada puntland ee dayan waayahay muxuu kaga duwanaan doonaa shirar hore oo wasaaradda hore ay u qabatay Ee, wuxuu kaga duwan doonaa een, shirkaani ma aha shir waa shirkii ugu horeeyey eritrea intaa leeg isu yimaadaan ee, islamarkaasna ay joogaan ama ay goobrojoog ka yihiin tobankii daladood ee puntland ee dhistay wasaaraddu dhistay iyo dowladdii guud ee bayaan ay ku midaysnaayeen islamarkaasna ay ka qayb noq- yihiin dhalinyarada soomaaliyeed oo ka imaanaya istijada kale aan hadda kuu sheegayo gobolada kale ka imaanaya soomaaliya ee, shirkaasi wuxuu diiradda saarayaa ee, horta member badan baa imaanaya wuxuuna diiradda saaraya insha allah uu leeyahay ee, oo laga wada hadli doonaa laga munaashaqoon doonaa ee, meesha xaggee maanta maraynaa xaggee ka nimi iyo xaggee u soconaa xaggee maanta joognaa xaggee ka nimi xaggee u soconaa macnaha jaalankeeda jira wixii caqabada jira ee, micnaha wixii caqabadaha looga bixi lahaa xalkii kulli insha allahu tacaala waxaan jeclaan jeclahay in uu kasoo bixi doono ama uu ka diwanaan doono shirarka hore oo qaban jirta wasaaraddu waana shirka ugu horeeyo barma intaa leeg isugu yimaadeen waayahay imisuu socon doonaa shirku gormuusa furmaya
cabdaakin shirkaani wuxuu furmayaa insha allah beri subax sidaa ka aragteen maxaan ku sheegaa magaalada boorarka waaweyn lagu dhejiyey oo meelaha yani boorarka waaweyn oo shirka lagu martigelin doono shirkaani wuxuu socon doonaa muddo saddex maalmood ah Ee, shirkaani wuxuu leeyahay sidaan kuu sheegayba ee, waa shirweyne qaran baan- baa- baan dhihi karaa Ee, shirkan waxaa laga wada hadli doonana waa soo sheegay Ee, caqabadaha iyo dhibaatada dhibaatooyada hajirta iyo meeshaan marayna iyo wixii aan qabanna iyo meeshaan ka nimi kulli ee, waa laga wada hadli doonaa shirkaani waxaa martigelin doonta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhanada sportiga wuxuuna soconaya muddo saddex beriya waxaana lagu qaban doonaa ee, hoolka weyn ee jaamacadda bariga africa waayahay deeqo ee, waqti abaaraa lagu jiraa ee, saameyn ma ku yeelan kartaa arrimaha xilligan abaarta ee lagu jiro Ee, sidaa u socotid ee, cabdi weli ee, puntland ama guud ahaan soomaaliya abaartu way ka dhacday Ee, soomaaliya oo dhanna way ka jirtaa Ee, qaybta ugu muhiimsan ama dhextaalka ugu muhiimsan ay ka qaateen dhalinyaraduna waa dareemi kartaa haddartan waxaan la hadlaayay dhalinyaro ee, dallado ah gobolka karkaar iyo gobolka bari iyo gobolka saraaga dalladahooda oo ka shaqaynaya ee, ee, ee, dal- ee, abaaraha iyagoo u ururiyay kharash iyo lacago oo qaybinaya biyo qaybinaya ee, cunto ee, iyagoo ku qaybinaya gobolka F- karkaar oo lasugu tego hadda roobka ka cadaaday abaarihii ay saameeyeen laakiin adoon roob ka da-ay ee, marka een, wuxuu ka yeelan doonaa insha allah waa laga wada hadli abaarta contributionkiisa iyo wixii loo goyn lahaa abaarahana insha allah waa laga arki doonaa iyadoo kasoo qayb geli doona guddiga abaaraha ee puntland
dhalinyaro badan ayaa iskood isku xilqaamay gudaha magaalada boosaaso kuwaasoo aruurinaya agab loogu tala galay in lagu taakuleeyo dadka ka soo hayaamay abaaraha ee deegaanada puntland warbixintaa waxaa inoo haya weriye xasan haykel waxaan nahay urur dhalinyaro ah oo agaasimo iyagu iskood isku xilqaamay ma garat ururkee wey marka ururka waxaa la yidhaahdaa baahi ninkeeda daboola ma garat urur dhalinyaro ah oo haddaanu samaynay inaanu ka qayb qaadano arrimahaas ee, maxay ahayd tooy abaaraha ma garat siaanu markay ula dareeno dhibaatada haysata kadibna guddiyadii xaafadaha iyo maamulayaasha iskuulka iyo baan la wadaagna fikirka ma garat si wax loo aruuriyo marka waxaa la aruuriyana waxaa rabnaa insha allah markaan soo aruurino inaanu dee qaabkaan u bixin lahayn waa markaan wax aruurinay noqonaysaa ma garat haddaanu guddiga ku wareejinayno abaaraha guud ee culimada iyo ama tiiga iyo kuwaas ma garat iyo de inaanu markaas waa taas waxa weeye iyadu waa waa qorshaha labaad bay noo tahay laakiin hadda qorshahaygu waxa waaye inaan guri kasta garaacno cid kasta fikirka la wadaagno wixii la aruurin karo aan aruurino markaas aanu markaas aragno ma garat adigu ilaa toban cashaanu qiyaasnayn aanu wax aruurinta samayno ten days consecutive ah si aanu wax usoo aruurino
waayo waad ka bilaabanaynaa Een, marka hore bal waxaad een, sharaxaad kooban aad ka bixisaa hawshan aad u istaagteen ka urur ahaan iyo waxa idinku dhaliyeen
wallaahi walaal hawshaan aan u istaagnay een, urur ahaan waxa waaye horta anaga dhalinyaraha baan nahay oo reer boosaaso ah ma garat waa gartay waxaanu dareennay nijaasada jirta intay leeg tahay waa og tahay oo dee sanadihii lasoo dhaafay wax roobaba dhulkeena kamay deyin abaartana waxay noqotay abaar sima ah oo soomaaliya oo dhan haysa ama east africa oo dhan ma garat waa gartay marka waxaanu garaysanay in aanu haddaanu nahay dad dhalinyaraha oo gobolkii ku nool inaanu dadkayga la wadaagno baahida jirta wixii aan aruurin karno u aruurino si mutadawaca ma garat Waa.
anagoon dano iyo business toona aanan ka samaynayn
waa gartay marka een, barnaamijkan isaga ah ee xaafadaha ee magaalada boosaaso een, aad uga ururineysaan een, agabka ama dharka ama lacaga cid kasta waxay awoodo oo loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka ay abaarta ay saameysay een, ee ku sugan deegaanada puntland yaa idinku weheliya oo een, ig- idinkala qayb qaadanaya walaal waxaa nagu weheliya annaga horta waxaana ilaa labaatan dhalinyaro ah oo rag iyo dumar iskugu jira oo iskood isku cilqaamay Een, waxaan ugu wehelinayaa maamulayaasha iskuullada oo aanu la hadalnay oo niri wixii hala guro ardaydii sidii xaafadii u tagaan oo wixii kasoo aruursaan Een, waxaana hal kudhig ka dhiganay maanta qad walaalka goodi ma garat waa gartay Een, gudiy gudoomiyada xaafadaha iyaguna sidoo kale nagula jira oo arrintaa nagala shaqaynaya Een, cid kasta oo aan wax ku tuhmaynana waxaan rabnaa in albaabkeeda garaacno si aanu wax uun uga qaadno walaalahood dabaahanay abaartu halakaysay marka walaal dadkaasaa nagu weheliya aan kuu sheegay hadday maamulayaasha iskuullada noqoto iyo hadday gudiyada xaafadaha noqoto iyo hadday kuwa qaxootiyada noqotoba ma garat waayahay marka een, hawshan goormaa bilowdeen walaal hawshaan waxaan bilownay hadda een, asbuuc baan wadnay ma garat fikirka markaanu keennay fikriga xaqiiqdii anaa fikirka keenay dhallinyarada aan u sheegay dhallinyaradina way la qaateen Een, ujeedadeedina waxa weeye inaanu dadka walaalaheena ee abaartu hayso ee soomaaliyeed gobol kastaba ha joogaane inaanu wax u ururino waaya marka intii aad hawshan ku jirteen ilaa iyo intee xaafadood baa wax ka soo ururseen dadkuse sidee idiin soo dhaweeyeen Eh, maxa- sidee idiin qaabileen wallaahi walaaleen dadka waad og tahay oo horta waxaanay abaartan mudday socotay oo dadka in badan bay wax bixinayeen hadday xaafadaha tahay hadday shaksiyaa tahay iyo hadday ay yihiin maxay ahayd guddiyada in badan ba wax la bixinayey dadkas wayna soo dhaweeyeen dad dhalinyaraha oo isku xilqaamay dadkooda inay caawiyaan dad korta aad bay usoo dhaweynayaan Een, waxa la bixinayana hadii wax badan oo guuran maaha waa garan kartaa dadku iyagaa wada baahan ma garat waa gartay marka dadku si wanaagsan bay noo soo dhaweeyeen fikirkana way nala qaateen waana een, laga abarisheed gareynay ama nooga mahad celinayeen qaabkaan u shaqaynayno iyo sidaan dadka wax uga aruurinayno Een, marka waxna dhibo maanaan arag ilaa iyo hadda xaafadaha aanu ka bilownay hadda xaafada suweyta oo kale een, iskuulka xaaji miro oo kale iskuulka nasrudiin oo kale waanu tagnay ma garat waa gartay oo hawshaas iyagana waxa weeye waanu ballaminay waxaan rabnaa qolo walbaba intay iskooda waxa u aruuriyaan inaanu markaas isku geygeyno ma garat
waa gartay marka dadka idinku maxaad ka qaadayseen
wallahi dadka waxaan ka qaadaynay hadday raashin heli karaan at least tumunka bariiska ama tumunka baastada ah waa waxtar wax wax wax la isku geegeeya waa waxtar noqda soo ma ama qof caawin kara Een, ugu yaraan lacagta oo kale waxaanu ka qaadaynay wax alla wuxuu qofku bixin karo ilaahu may laba kun oo shilin noqoto awoodiisa ma garat akoon baan samaynay la yidhaahdo een, baahininkeedaa daboola marka akoonkaasay dadku ku tuurayeen wixii ay kari karayaan ma garat waxba anagu maanan qararayn laakiin waxaanu gaarsiinaynay in dadka walaalaheena ee dhibaataysan aan la wadaagno maxay ahayd baahida oo wax u aruurin oo la dareenno dhibaatada jirta
waayahay een, marka een, hadda marka ilaa iyo intee xaafadood baa idin qorshaysan in aad wax ka soo urursaan walaal waxa noo qorshaysan boosaaso oo dhan xaafadeed way noo qorshaysan yihiin deegaanka waa lix iyo labaatan eh, waxa- lix iyo toban xaafadood oo degaan ah way noo qorshaysan tahay inaanu marno oo aan gudiyadooda la fadhiisano oo aan wixii wada gurno si wada jira ma garan waa gartay oo fikir ka dhaadhicino Eh, waxaa kaloo noo qorshaysan qaxootiyada ama i d b yada waad og tahay oo intaasoo qaxooti baa ku nool boosaaso ilaa soddon iyo lix i d b baa jira sida caadigaa la ogyahay iyaga laftirkooda gudo- guddigooda iyo waxgaradkooda inaanu la fadhiisano arrintaa kala hadalno si ay wax ugu urushaan ma garat waa gartay Een, iskuullada oo kale waa taargetka iyagana inaanu tagno oo iyagana wax laga aruuriyo ganacsatada sidoo kale een, in iyagana u tagno oo wixii laga aruursho ha yaraado ha weynaado ganacsaduhu shirakaadka maxalliga ah dee baahininkeedaa daboola ma garat soomaali maanta abaarta way saamaysay inkastoo soomaaliya oo maanta wax bixin kara inuu wax bixiyo baanu fikirkaasaanu ka iibinaynaa ma garan waaya saan la soconno een, deegaanada puntland waxaa ka jira guddiyo gurmad oo een, ku taxalluqa ama een, gacanta ku haya kana shaqaynaya xaaladda abaareed ee dalka ka jirta sida guddiga gurmadka ee culimaa udiinka ee soomaaliyeed culimaa udiinka puntland oo uu horumad uu ka yahay een, sheekh Waa fuaad gartay.
xaaji maxamuud marka idinka ka- een, dhalinyaro ahaan ee, iyo sidoo kale xaafadihiina ee magaalada boosaaso oo kale ama dadka een, idinku weheliya een, gurmadkan aad ka bilowdeen xaafadaha magaalada boosaaso dadka qaar waxay qabaan fikir ah in qof walba in uu intuu iska soo kaco een, uu wax ku raadiyo magacan een, gurmadka ee dadka abaarta ay saamaysay loo fidinayo kadibna een, halkaasi uu shaki uu ka yimaado marka kalsooni intee la eg ayaan ku qabi karaa
Een, walaal marka kalsoonida loo eego horta kalsoonida waxaan kaa dhigi karaa een, dadku way nagu kalsoon yihiin Een, ilaa iyo haddana wax naga hor yimi ma aanan arag Een, dad la garanaya baan nahay oo reer boosaasooda oon la fahmaya inaanan wax damac gaara aanan ka lahayn waxaanan aruurinayno ma garan waa gar Een, dad aad magaalada looga yaqaan baan nahay Een, midda kale waxa waaye guddiyo abaareed way jiraan kuwa naga horreeya baa jira kuwa culimada abaa jiray kuwa weligood guraya baa jiray sax annaga waanu ku cusub nahay Een, kuwaas wax hadeer wada shaqayna ee, nagama dhaxayso uma aanaan tegin oo de kama aanaan wada hadlin arrinka arrinka laakiin waxaa la yidhi biyo een, meeshii godan bay iskugu tagaan Een, guddiga guud ee abaaraha ayaan waxaan aan aruurino annagu iyagun bay tegi doonaan insha allah waxaana dhici doona wax transparency oo cad qof walba wax laga qaada meeshaanu ku wareejinayno waxaanu aruurna waxay noqon doontaa meel cad ma garat Een, meesha magaca aad leedahayna waxa weeye qof kasta oo dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya dee magac wuu helayaa wuuna ku helayaa xag aakhira iyo xag adduunba ma garat waa gar Een, ajar baanu ka daalibaynaa ilaahay inuu ajar naga abaalmariyo dadkaa baahan ee walaalahaya ah inaan la dareeno dhibaatada iyo inaan wax u aruurino guddiyo way jireen wayna gurayeen annaguna guddiyadaasaanu ka mid noqonaynaa waana guri doonaa insha allah Een, ma filayo ama ma umalaynayo in guddi wax gurayay oo dadkaa dartood u gurayay inay dana gaara ka leeyihiin iyagu ama magac ka raadinayaan aan ahayn magaca ilaahay ma garat wax kasta allaanu ugu dhawaanaynaa wax kastana waxaanu ka rajaynaa inuu ajar ka helo wax kastana waxaanu rajaynaynaa aanu dadkaa ka qaadno inay noqdaan wax cad iyo meeshay ku baxeen iyo siday u baxeen oo dadka aanu tusno
guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka karkaar faadumo cumar xuseen ayaa waxa ay sheegtay inay deeq gaarsiiyeen dadka ka soo hayaamay abaaraha ee ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada qardho ugu horreynna waxa aan weydiiyey goobaha ay tageen iyo waxa ay ku soo arkeen waa idin mahad celinaya idaacadda daljir intaas kadib alaab sana ururin waxaan ka ururinay eh, gobolka sarkaar xaruntiisa qardho magaalada qardho shacabka qardhood baa laga ururiyey waxa soo ururinaya oo mas-uul ka noqon waxay ahaayeen haweenka ururada haweenka iyo dhalinyarada oo isu qabsiyey laamihii ay soo ururiyeen taakuradaasna waxay ka koobneyd macaawinada ahi bariis bur saliid eh, sonkor eh, timir caano kabo dhar nooc walba leh xataa shirikaamada faaruqa biyaha ay ku dhansanayeen waa qaadna halkee gaadsiiseen alaabta Wax- waxaanu gaadsiinay alaabtaas waxaanu ka bilownay eh, adigu soonaha qardhoo tuulooyinkeeda xaggan jidad iyo dhinacaas ah tuulooyinka xaggaa baanu ka bilownay waxaanu gaadsiinay xumbays iyo soonaheeda dadka soo baadiguuray ilaa jidad marayay baanu gaadsiinay dabadeedna waxaan usoo ambabaxnay dhinaca bari oo ah jidad xaggeeda ka dhex xigta xumbays dhinaca bari ka xigta oo meel la dhaho xamxam baanu gaadsiinay oo ay degan yihiin dad soo baadiguuray oo ah eh, muxuu ahaa reer sanaag iyo reer eh, saraar iyo reer fool baan halkaa ugu tagnay oo ilaa konton qoys a meelay degan yihiin oo joogaan oo aanu safar dheer ugalnay soddon kilomitir qaatay marka xumbaysla joogo aan xagga bari ka aaday Eh, soonaha xumbaysna waxaan ugu tagnay dad badan oo gobolada soomaaliyeed isugu jira oo dhinac walba leh oo iyagana baadiguur ahaa oo ceelka soonahiisa yimi aanu iyagana taa kula gaarsiinay aad u fara badan oo nooc walba leh waa hagaag waxaanu waxaad sheeg- bixinnay oo kaleeto ceelka jebed waxaanu siinay fufashdaala waanu gadnay Eh, ceelka megaag oo matoo ka shaqeynaya dadka baadiguure marayaan waxaanu siinay fufashdaala waanu ugadnay Eh, ceelkan iyo megaag iyo xumbays iyo jadad ha saddexaasaanu gadnay xumbays iyo jadad iyo megaag mid walba fufashdaala waanu imin waxaad si matooku ugu sheegtay shaqeeyo dadka baadiguure Ogaal. een, ururadii haweenka ee degmada qardho iyo gobol karkaar ayaa tihiin alaabtan Naam.
iyo een, qalabkan aad sheegteen raashinka iyo een, macuunta isugu jira ma ganacsatada ayaad ka aruuriseen mise dadka shacabka ah
alaabta iyo alaab khayrka isku jira waxaanu ka ururinay wuxuu ka koobnaa kun iyo hal boqol iyo konton dolar oo dollar ah iyo shan iyo labaatan milyan oo shilinka soomaaliga ah iyo mucaawino aada u fara badan ilaa gaaraysa aada u fara badan oo laba gaari aanu ahayn markii kale yar aanu tagnay waxaanu kasoo ururinay shacabka reer qarabad baanu kasoo ururinay oo weliba haweensi badan xaafadaha iyo laama isu qabshay yaa gacan idinka siiyey
gacan waxaa naga siiyey maamulka iyaga reer gobol iyo reer degmo maamulka degmada iyo kan gobolka iyo- saxaafada iyaga saxaafadaha iyaga wahgan maamulka degmada iyo kan gobolka karkaar iyagu gacan ma ka hesheen
iyaga dhiirigelin baanu keenay noomala shaqeeya dhiirigelin ana barbar taagnahay hagaag ma jiraan een, ganacsato ama culummo ama maamulka dawladda dad aad aad u tagteen oo aad arrintan u gudbiseen
maya ganacsato waaweyn iyo dee ganacsatada yararka aanu adigu soo qof ka gururi maa ka ururi mahay maya dad waaweyn ganacsatada waaweyn uma gudbin meelaha aad tagteen baahida aad kusoo aragteen maxaad is leedahay baahida aan soo- soo aragnay waxay ahayd baahi walaalaheena soomaaliyeed halkaa u guuray ay u baahnaayeen bay ahayd hadday biyo noqoto iyo haddii waxaa loo geyn ay dhar noqoto kaba noqoto ee raashin noqoto baahidii ay ku farxeen u baahnaayeen bay ahayd waxaa jira gurmud fara badan oo deegaanada puntland ka socda oo maamulka dawladda iyo culummadaba ay wadaan dadkaas maxaa gaaray marka laga reebo inta yar tahayd adinka qaadeen annagu waxaanu la kulannay markaanu horta tegayna qaadayna waxaanu raacana taa ilaaway saddex badoo oo biyo ah baaso weyn baan furkeeda biyihii ay shilkoodan bixinaysa baaso weyn ay wadana uniseefna la socotay qoladaa waa israacnay saddex badoodan raaceen hore oo soonaa naga kasii go-ay biyahaas daafurkoodii kuwooda annagaa la jaan qaadno la bilownay annagayna raaceen halkee maraysaa deegaanada aad tagteen xaaladeeda abaarta iyo dadka noloshooda waa sidee dadka noloshoodu eh, adigu way sheeganayaan xoogaa qandaqanda iyo hardib hardib laakiin cudur weyn ma sheegan laakiin xooluhu ma sii soconayaan haddana waxaa ku dhacay xooli baaba jadeeca ku dhacday xagga xanaanada xoolo aad bay ugu baahnaayeen haye xooluhuna waa liita xooluhu waa ka- ma fiicneen hadda hadda kadib waa sii fiicneen ma sii xo- waa sii xumanayeen weliba xoolaha deegaanka way fiicneen xoolaha soo baadi guuray dalkabiyo baa hayay
waa gartay laakiin Ma- dadka dadka soo baadi guuray boqol kiiba boqol buu fiicnaa macnaha waana ku qanacsanayeen dadka khayraadka iyo waxay kala kulmeen soo dhaweyn fara badan bay la kulmeen dhaqaaleyn fara badan bay ka heleen marka maamulka iyo adigu ilaa madaxweynaha xataa qayb rasiban ragna waxayna dheheen walooyi sidaal buuna siiyey ee waa xambaa marka soo gaaray kan xagga xiraal xirore lagu soo gaaray qoladaas aan u tagnay oo reer ceelaf weyntii ahaa eesaraas
waa hagaag mucaawinada hadda aad sheegteen een, inaad ka aruuriseen dadka shacabka ah ee magaalada qardho ee aad gaarsiiseen dadka deegaanada degmadaasi hoos yimaada ma is leedahay waad sii wadaysaan oo mise intaasay idinkaga eg tahay
maya insha allahu haddii waktigu sii jiro waktigu sii socdo ilaahay usana kala furan de waa baahi jirtoo taagan baahidaa jirtaan kama seexan karno awalba dadkaas shacabka qardhood ah waxay ka danqadeen ka danqadeen walaalahooda soomaaliyeed ee soo baadi guuraysiiba iyagoo kuwa deegaanku baahi qabaan ayaa kuwa deegaanku waxay lahaayeen naga qaada anaga halkunigayaga waxaa naftaada ka qaad oo nafta walaalkaasi
waa gar naftaada u qaad naftaada ka qaado naftaada sii marka waxay dhaheen inta baahidaasi jirto annagu waxaanu nafteeda ganaaxeena inaanu haddaan saddex xilli cuni jirray hal mar cunno shay iyo qeyb kuwa tiim kale hal mar cunaan tiim kale hal mar cunaan ama laba jeer aanu wax cunno hal mar aanu iyaga siino
waa hagaag guddigiina haweenka ma samayseen sanduuq wax loogu aruurinayo dadkaas oo si joogto ah inta aan abaarahan ilaahay ka saarayo wax loogu siinayo
haa dhalinyarada iyo haweenka waxay sameeyaan sanduuq gaara oo tabarucaada oo ay iftilayeen dadkaas
haye ma is leedahay sanduuqaasi wax badan buu u qaban karaa wax badan buu qaban karaa haddii ilaahay maadka waktigu hadduu sii socon karto de waktigu waa adag yahay oo dadka wax bixinaya iyo dadka la siinaya dadka wax bixinaya waa isxirqaan iyo mutadawacnimo iyo eh, cabsi ayagu ilaahay ka cabsanayaanba dadkooda ay dib damqanayaaneen dadku waxaad moodaa in si- waxoogaa waa laysla maama marka ha insha allah waad iska sii soconaysaa waa ballan qaaday waxay haddii baahidu sii socoto ee dadka xanuunkiisa mar walba baan dhahay anaga caajisanin anna waxaan u sheegnay dadka shacabkayaga inayna ka caajisan inta baahidaas jidaan mar walba hortaagana ma la hadasheen hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobol karkaar een, iyo cid kale oo adinka arrintaas arrintaas idinka kaalmaysa maya marka weli lama hadlin waayo markii bini aadamku isagu isu kaco buu sii gudbaayo hayadaha ayuu sii gudbaa laakiin marka wadaada waxaa weydiistaa marka dobar shacabkaaga kadib kor u kaca waa hagaag ugu dambeyn maxaad soo jeedin lahayd markaad aragtay baahida ka jirta dadka soo hayaamay markaad aragto tabarucaadda yar tahay aruurinayaan shacabka qarno markaad aragto een, xaaladda sida ay tahay bal maxaad soo jeedin lahayd xaaladaas markaan soo jeediyo horta baahidii hore ee xumbays iyo xamxa markaan kaaga baxo waxaa jiray dad sii fog oo ceel la helay meel la dhaho soona qotana baa jiray oo aan gaarigii iyo hadda weli ku maqan yihiin gaari raashabu qaaday iyo alaabu qaaday baa jiray oo aaday oo halkaa baahi badan adigu qoysas kooban oo baahidooda loo sheegay oo aaday marka gaarigaasi waa la jira hadda taa weli ilaa qoton baahida ka jidaah ilaa caleemalay ilaa dabra ilaa halkaas soona aan la tegin baa jirta oo baahidu ay ku badantay ilaa tamaysaan tagna xataa anagu wax tabaracaad oo la geeyey ma jirin annaga naga horreey waxaan markaas ma- hay-adaha ugu baaqaya shacabka soomaaliyeed iyo kuwa reer puntland baa ugu baaqaya in la eego dadka see baadi guura ee meelaha daasa iyo kuwa deegaanka hadda iyagoo soo daawanaya oo lamidka ahba in dhammaan loo kaco hay-adaha dawliga shacabka maamulada ee kulli ah dadweynaha ganacsatada dhammaan waxaan ugu baaqaya qof walba oo soomaaliyeed inuu ka daba qabo maanta dhibka jidahna iyo sida gurmada
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka xulashada intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxaa idiin sahashay shirkadda goolis intaynu barnaamijkan mid la mid ah ka gaarayno nabadgelyo